الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين waxa aynu kusoo jirnay kitaabu alaaq marka xadiidka ugu horeeya min kitaabi alaaq waxau ahaa xadiida cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma annahu طalaqa imra'atahu wa hiya xaa'idu cabdillaahi bni cumar gabadhiisa ayuu faray iyadoo xaa'ido ah fadakara dalika cumaru lirasuuli illah cumar wuxuu u sheegay markaa rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam arrinkaasi fatagayada minhu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuu ka cadhooday yacnii sidaa cabdillahi samiyu ka cadhooday uma qaala wuxuu liyuraajichaa ha soo ceshado uma liyumsikhaa deetana ha haysta xataa tadhura ilaa ay daahiroobeyso uma taxiid dabeetana ay xayayso fatadhura ay daahiroobeyso fain badaa lahu hadday u muuqato an yualliqahaa inuu furo falyualliqhaa ha furo qabla an yamasahaa intuuna taabanin ka hor fatilka taasi alciddatu waa ciddadii weeyaan kamaa amara allahu caza wajal sidii ilaahay u faray marka ciddaduna waxa weeyaan faطalliquuhuna liciddatihinna waaxsu cidda wafii lafdin xataa taxiida xaydatan mustaqbala ilaa ay markaa xayd soo socda ay xaydayso siwaa xaydatiha alatii طallaqahaa fiiha aan ahayn xaydkii uu ku furay wa fii lafdin faxusibat min alaaqihaa alaaqeedii waa loo xisaabiyey waraajacahaa cabdullaahi cabdullaahina waa soo ceshaday kamaa amarahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam siduu rasuulka ilaahay oo markaasi uu faray marka labadan riwaayo ee dambe waa isku xadiid keliya un hal xadiidin weeyaan alriwaaya athani athaniya wathalitha fi xadiidin waaxid wa fii lafdin xataa taxyada wa fii lafdin faxusat min talaaqiha wa hal xadiidin ma isku yihi sidii aynu markaa xalay aynu tilmaannay talaaqu waa laba qaybood mid sunni iyo mid bidciya marka waxaa xaaraana in ruuxii dumarka ahayd la furo iyada oo dhiiggii caadada a leh ama iyadoo daahira laakiin duhrigaa loogu tegay in la furo ma banaana oo xaraam weeyaan hadday caynkaasi ay dhacdana waxaa waajib ku noqonayaa ninkii inuu gabadhii soo ceshado oo rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam murha liyuraajichaa soo ceshada buuli soo celiyo waxaa marka cumar la faray inuu inankiisii uu faro inuu gabadhii soo celiyo marka waajib bay ku noqonaysaa inuu soo celiyo haddii uu furo gabadha iyadoo caynkaasi ah yani iyadoo dhiiggii cadada leh ama iyadoo oo marka waxa weeyaan daahira laakiin duhrigaa loogu tegay waxay noqonaysaa waajib inuu soo ceshado waayo rasuulku wuu faray calayhi salaatu wasalaam deetana muxuu samaynayaa way daahiroobaysaa dhiiggaa uu ku furay way ka daahiroobaysaa markay daahiroodo haddana duhrigaa yani dabadii way xaydaysaa haddana way daahiroobaysaa duhrigaa dambe ayuu haddii uu doono uu furaya haddii kalena uu haysanaya xadiidka akhirkiisa waxay noogu taalla faxusibat min alaaqihaa waraajacahaa cabdullaahi in alaaqa noocani horta uu xaaraan yahay waynu soo tilmaannay xaaladda noocaas oo kaala in dumarkii la furo laakiin masalada ugu muhiimsani waxa weeye haddii waxa weeyaan uu ninkii gabadhi u furo iyadoo oo markaa xaayadaa miyaa loo xisaabinaya dalqaddaas mise looma xisaabinayo ilan dalaqaadku waa saddexe uu dalqad hadduu furo wuu soo ceshan karaa hadduu mid labaad furo wuu soo ceshan karaa mid saddexaad hadduu furo way dhamaatay weeyaan xalaal u noqon mayso ilaa ay nin kale soo marto oo ninkaa kale markaa ay kala tagaan nikaax saxiixa nikaax faasida maya marka haddii uu gabadhii furo iyadoo xaa'ida ah ama dalaaqii bidcigaha uu ku furo waa soo ceshanaya waajib bayna ku tahay inuu soo ceshado lakin dalaaqa miyaa la xisaabinaya mise lama xisaabinayo ma loo xisaabinaya dalqad ila waa tan waajib ay ku noqotay inuu soo ceshade gabadhi soo ceshay baa la yidhi ma dalqad baa loo xisaabinaya mise looma xisaabinayo ahlucilmigu halkan laba qowl bay ku leeyihiin jumhuur lculamaa oo ay ka mid yihiin a'imatu larbaca waxa ay ku tegeen oo ay tilmaameen in dalaaqa noocan oo kale u dhacayo ninkiina waa loo xisaabinaya waa hal dalqad gabadhina wuu soo ceshanaya gabadhi waa soo ceshanaya dalqadna waa loo xisaabinaya hal dalqad baa ka dhacday hadhow hadduu doono markaa inuu furo waxay noqonaysaa dalqad labaad bay noqonaysaa markii uu ku furay iyadoo xaa'ido ah ama dalaaq bidciya uu ku furay waxay noqonaysaa inuu soo ceshado hal dalqadna marka waa loo xisaabinaya dalqad baa dhacday waa haysanayaa haddii uu doono markaa inuu furo markaa labaad ee uu furo iyadoo daahira oo duhri aan loogu tegin waxaa loo xisaabinaya dalqad labaad inay tahay marka hal dalqad mu markaa uharisa weeyaan dalqadii uu furay iyada oo xaa'ido ah waa loo xisaabinaya waxayna u daliishadeen dhowr arrimood xadiidkan ibnu cumar radia allahu canhu ayay u daliishadeen alfaad iyo riwaayaadka ku yimid ee kala duwan ee tilmaamaya in ibnu cumar loo xisaabiyey waxaa ugu horeeya in la faray inuu soo ceshado waxa uu rasuulku faray calayhi salaatu wasalaam inuu soo ceshado liyuraajicha soo ceshada buu yidhi waxaa kale la faray cumar inuu inankiisa uu faro inuu soo ceshado marka waxay yidhahdeen culimmadu walaa takunu arajcatu ilaa bacda alaaqi soo ceshashaduna waxay timaadaa un bacda alaaq markii gabadha la furo dabadeed unbaa gabadha la soo ceshadaa marka waxay kutusinaysaa dalqadaas inay dhacday mar hadduu rasuulku yii soo ceshado sida oo kale waxaa ina tusinaya lafdiga dambe ee fa xusibat min alaaqihaa alaaqeed waa loo xisaabiyey hal dalqad baa yani loo xisaabiyey sida oo kale ibnu cumar waxaa laga wariyey marfuucan ila nabi sal l slam anahu jacalahaa waaxida inuu rasuulku mid hal yani hal dalqad inuu ka soo qaaday yani dalqad baa uu xisaabiyey sida oo kale waxaa soo aroortay in salim ibn cabdillaahi iyo saciid ibnu jubayr inay marka ay wariyeen in loo xisaabiyey yani dalqad baa loo xisaabiyey marka adiladaasi waxayna tusinaysaa in rasuulku calayhi salaatu wasalaam dalqad uu xisaabiyey cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhumaa furitaankii gabadhiisa uu furay iyada oo xaa'ido ah oo dalaaqii bidcigaha u ku furay qowlka ugu saxiixsan min aqwaali ahlicilmina waa kaa weeyaan adiladuna waa qowl qowl waxaa jira markaa odhanaya looma xisaabinayo waana qowlku sheikh alislaam ibnu taymiya iyo ibnu lqayim iyo jamaaca min ahli cilm waxay ku tegeen dalaaqa bidcigiihi waa laaqin laa yaqa waa mid markaa laaqi ah mana dhacayo kaas iyaguna markaa waxay deliishadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam ibnu cumar faraddaha nabiyu sal l slama dalika calaya ibnu cumar wuxuu yihi rasuulku waa igu celiyey faraddahaa calaya walam yarahaa shay-an waxbana uma arkayni marka yani adiladaas ayagu ay deliishadeen ahlucilmigu waa ka jawaabeen walam yarahaa shay-an taa intaa dambe ahlucilmi qaar ka mid i sanadkeeda waxbay ka sheegeen qolana waa saxiix yeeshay qolada saxiix yeeshay iyagu markaa way ta'wiiliyeen sida markaa waxa weeyaan imaamu shaafici raximah llah waxa uu ku fasiray walam yarahaa shay-an ee walam yarahaa sawaab sawaab yani uma arkahayn calaa ayi xaal waxa weeyaan dalqadaa waa la xisaabinaya adilada kusoo aroortay in la xisaabinayana waa qawi weeyaan oo way ka xoog badantay qolada kale adilada ay deliishanayso waana siday ku tegeen jumhuur lculamaa qofku markaa haddii uu furo gabadhii iyadoo xaa'ido ah waxay noqonaysaa in loo xisaabiyo waana loo xisaabinaya can faatimata binti qays ana abaa camar ibnu xabs allaqahaa albattata allaqahaa waa furay albattata yani alaaqii uu u dhamaystiray wey dalqadii ugu dambeysay ee saddexaad ayaa u furay allaqahaa waa furay albattata ay alaaqan baa-inan alaaq baa-ino oo gabadhu aynay soo noqonaynin wahuwa qaa'ibun isagoo maqan wa fii riwaayatin allaqahaa waa furay alaaan saddex dalqa wagu furay fa arsala ilayhaa wakiilahu wakiilkiisii buu usoo dhiibay ama uu la soo diray bishaciirin heed buu ugu soo dhiibay fasakidathu waa cadhootay faqaala wuxuuhi wallaahi baan ku dhaartay maa laki calaynaa min shay waxaad nagu leedahay haba yaraatee eh ma jirto fajaءat rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay u u timid oo fadakarat dalika lahu arrinkaas bay u sheegtay faqaala wuxu uhi laysa laki calayhi nafaqa wax nafaqo aad ku leedahay ma jirto waxa weeyaan way dhamaatee dhama yani dalqadihi waa dhamaaday wa fii lafdin walaa sukna wax hooyo aad leedahayna ma jirto fa amarahaa waxau faray an tactadda inay ku ciddo tirsato fii beyti ummi shariik ummu shariik gabadha la yidhaahdo gurigeeda inay ku cidday ciddo tirsato ayaa uu faray uma qaala wuxuu uhi tilka taasi imra'atun waa haweeney yaqshaahaa asxaabiy asxaabteeda ay kusoo noqnoqdaan yani u yimaadaan lisalaaxihaa wa fadlihaa qof caqli badan bay ahayd dabeetna marka waxa weeyaan u iman jireenoo dee way la tashanayeen oo waxbay weydiinayeen waxay gabadh caqli badan bay ahayd tilka imra'atun yaqshaaha asxaabi asxaabteeda kusoo noqnoqda ictadii cinda ibni ummi maktuum cabdullaahi ibni ummi maktuum gurigiisa ku cidda tirso agtiisa yani fa inahu rajulun acmaa nin indhala weeyaan tadaciina hiyaabaki dharkaaga ayaad dhiganaysaa fa idaa xalalti markaad xalaaloodid fa aadiniinii isoo ogeysii qaalat falamaa xalaltu markaan xalaaloobay yani cidda ciddadii u dhamaatay dakartu lahu waxaan u sheegay ana mucaawiyata bna abi sufyaan mucaawiya iyo wa abaa jahmin khatabaani inay iisoo geed fadhiisteen faqaala rasuulu llahi sala lla alay slam nabigila wuxuu yihi amaa abu jahm abu jahm ninka la dhahda miya falaa yadacu casaahu can caatiqihi ushiisa qoorta kama dejiyo oo kama dhigo wa amaa mucaawiya mucaawiya miya fa sucluukun waa faqiir laa maala lahu xoolana ma haysto wax xoola u leeyahay ma jirto inkaxi usaamata ibnu zayd usaamo guurso fakarihtuhu waa karahsada bay tihi in usaamo guursado uma qaala wuxuu ihi inkaxii usaamata ibnu zayd usaamo guurso fanakaxtuhu waa guursaday fajacala allahu fiihi khayran khayr buu ilaahay dhexdiisiina yeelay waqtabadtu bihi waanan kamtay kamashada waa yani waa alxasr xalaal waa kamashadii weeyaan way kamatay waay xadiidkan laba daraf buu ka kooban yahay darafka hore waa alaaqii oo alaaqaas uu keenay iyo darafka labaad oo ah ciddadii daraf saddexaadna waa ku jira ama masale saddexaad oo ah geed fadhiisigii ruuxi dumarkeed loo geed fadhiisanayay waa soo wadaa waa soo socdaa ana abaa camar ibna xabs allaqahaa albatata marka batadaas waa alaaqii saddexdii wadha wahuwa qaa'ib waa alaaq baayin wa fiirin allaqahaa alaaan alaaqu wuxuu qaybsamaa laba qaybood alaaq rajciya iyo alaaq baa'ina alaaqa baa'inkiina wuxuu sii qaybsamaa laba qaybood baa'in kubra iyo baa'in suqra alaaq rajcigi waxa weeye gabadhii hadduu ninku dalqadu furo intii ciddadii ku jirto uu soo ceshanaya inta ciddada ku jirto wuu soo ceshanaya xaq buuna u leey inu soo ceshano wa bucuulatuhuna axaqu biraddihin dalqad hadduu furo dalqad labaad hadduu furo maala dalqad hadduu furo soo ceshado deeta mar labaad uu furo dalqada labaad inta ay ciddada ku jirtana waa soo ceshan karaa kaa waa dalaaqa rajciga weeyaan dalaaqa baa'inka ah laba qayb buu qaybsanaa baa'ina kubra iyo baa'ina suqra baainada kubrada waxa weeyaan gabadhii haddii uu furo ninku saddex dalqadood u dhamaato gabadhii hadday saddexdii dalqadood u dhamaadaan waa baaina baaina kubra baa la yidhahdaayo gabadhaasi xalaal u noqon maysa ilaa nin kale ay soo marto xataa tankixa zawjan hayrahu baainada suqrada waxa weeye gabadhii buu dalqad furay hal dalqad dabeetana intii ciddadii ku jirtay muu soo ceshanin ciddadii ba dhamaysatay waxa weeyaan gabadhii baa-inay ka noqonaysaa baa-ino markaa way noqon maysae way iska kooban tahayoo uu geed fadhiisanayo hadduu doono gabadhii uu soo ceshado oo markaa waxuu soo reerkiisii noqoto uu geed fadhiisan doonaayo meher cusub buu siin doonaayo weligeedii buu weydiisan doonaa marka waa gabadh ajanabiay ka noqotay weeyaan laakiin ma intii cidlid ku jirtay de wuxuu odhan lahaa waan ku soo ceshaday markhaatina wuu samayn lahaa inu gabadhii soo ceshaday intaasa kaga filnayd lakin mar haddii ciddadii ay dhammaatay oo ciddadii saa ku baxday isagoo aan soo ceshanin baa-ina suqraa bay noqonaysaa waa gabadh ka ajanabiya waxay noqonaysaa inuu marka gabadhuu geed fadhiisto meher cusub loo magacaabo weligeedii la weydiisto waa gabadh markaa cusub bay noqonaysaa taana baa-ina suqraa baa la idhahdaa waxaa lamida gabadhii la fasakhay oo kale ama khulcatay khulciga waa gabadhii oo meherkeeda isku furatay ninkiiba iyadu diiday inay markaa la joogto ati ninkaan uma doonayo waa laga furaya gabadhii meherkii uu ninkan markaa uu siino uu soo celinaysa khulci baa la yidhaahdaa marka iyaduna waa baa-ina oo ma soo ceshanayo yani inta ciddadu ku jirto ciddaduna waa hal xayd oo keliya waanku soo ceshaday ma odhanayo waa baa-ina weeyaan hadhow hadday markaa u noqoto inu gabadhii ka daba tago wuu geed fadhiisanaya gabadhii la fasakhay baa iyaduna la mid oo dee ama xaakimku fasakhay maxkamaddu ama waxa weeyaan ninkeedii ayadu iska fasakday iyaduna waa lamid waa baa-ina suqra markaa gabadhaasi nafaqo ma laha gabadhe gabadha baa-inada kubraaga ah fa arsala ilaha ilayha wakiilahu bishaciirin wakiilkiisiibu wuxuu usoo dhibay xeed suu yii gabadhii siibuu maqnaa markaa gabadhuu soo furay deetna arrintii way ka cadhootay waxay u cadhootay waxay doonaysay hoygii hu waxay doonaysay nafaqadii faqaala wallahi ma laka calayna min shay waxba naguma lihid buui fajaءat rasuul اlah fadakara dalika lahu faqaala laysa alayki laysa laki calayhi nafaqa wax nafaqo oo aad ku leedahay ma jirto wa fii lafdin walaa sukna marka gabadha alaaq rajciya alaaq rajciya la furay ee la soo ceshin karayo waxa weeyaan iyada nafaqadiina way leedahay oo biilkii ah hoygiina way leedahay oo gurigeedaasi ku jiraysa gabadhi laakiin baa-ina noqotay baa-ina kubra nafaqana ma laha hoyna ma laha allahuma ilaa inay noqoto xaamilo mooyaane gabadh uur leh inay noqoto deetana uu nafaqeeyo ama gabadh markaa murdicaa oo ilmihii naaska siinaysa markaa nafaqadii waa la siinaya faamaraha an tactada fi beyti ummi shariik uma qaala tilka imra'atu yaqshaaha asxaabi wuxuu rasuulku faray maadaama ay hoyna lahayn inay markaa gabadha gurigeeda ay tagto dabeetana tilka imra'atun yaqshaaha asxaab yataraddaduuna calayha bikaratin lisalaaxiha wa fadliha raggii baa de inta badan imanaya oo gurigii gabadhan markaa gabadh fadli badan bay ahayd wanaagsan lala tashanayo markaa caqlina oo saaxiiba markaa oo guri lagu badnaabu haa la imanayay marka haddaad gurigaa tagtid dee mushkiladda dhacaysa waxa weeye raggii baanad marka waxa weeyaan guriga soo gelayay guryuhu way iska koobnaayeen berigaas si guryahan waaweyn oo kale may ahayn iyadoo gabadhi markaad dharkii dhigata laga yaabo in ragga soo galaan ama ragga guriga yimaadaan deetana ay ku dhimoodato saasuu marka wuxuu leeyahay tilka imra'atun yaqshaaha asxaabi ictadii cinda ibni ummi maktuum ibnu ummi maktuum oo cabdillaahi ibnu ummi maktuum oo ahaa mu'adinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin indhalana wuu ahaa ninkaa gurigiisa tag buu yihi marka fainahu rajulu acmaa waa nin dhala tadaciina hiyaabaki dharkaagana waad dhiganaysaa yani waa nin indhala oo kuma arkayo micnaheedu maaha adigu waad arki de waxa weeyaan eg ninkii waxaa aanu banaan inuu dumarki inuu fiiriyo u eego oo ishii la raaco gabadhina saasoo kale inay raggii ish la raacdo ma banaana laakiin halkan waxaa loogala jeedaa maaha micnaheedu adigu waad eegi kartaa way ku banaantay dharkiibaad adigu halkan ku dhigan kartaa isaga kuma arkayo de nin cawradaadi arkaya maaha waa nin dhalelene hadduu gurigu kugu soo galo adigoo dharki dhigtay dee waxa weeyaan waxba ka arki maayo waay fainahu rajulu acma tadaciina hiyaabaki faidaa xalalti faaadiniini markaad xaalaaloodii soo ogeysi qaalat falamaa xalaltu dakartu lahu markaad yani ciddadaadu ay dhammaato isoo ogeysiiyo kaala dabeetana waay tii markii aan xalaaloobay waan weymi dakartu lahu waxaan u sheegay ana mucaawiyata bn abi sufyaan wa abaa jahmin khaabaani inay soo geed fadhiisteen mucaawiya bn abi sufyaan iyo abaa jahm labadaa nin ba usoo geed fadhiistay faqaala rasul la sl l slam ama abu jahmin falaa yadacu casahu can catiqihi markaa ninku haddii qofku qofku hadduu kula tashado oo qof cid ama cid kala tashado min baabi nasiixa nasiix ahaan qofka cilada uu leeyahy waad sheegaysaa xana maha nasiixa markay tahay yani markii nasteexo tahay qofka loo nasteexaynayo qofka cilada uu leeyahy waa la sheegaya qofka ciladiisaa la sheegay na xan noqon mayso iminka rasuulka labada nin walba ciladiisii buu sheegay faama abu jah ama abu jahl falaa yadacu casaahu can caatiqihi qoortiisa kama dhiga usha laba macno labadaba waa lagu- waa lagu- waa lagu fasiray waxa li waa nin dumarka aada u garaaca oo dumarku dee usha qoorta kama dhiga waxa weeye dumarkii buu laynaya wey waxaan ahay horta fi fi riwaayatin limuslimin muslim riwaayadiisi ku timi daraabun lilnisa waxaa kale mayaana eh waa kasiiru safr waa nin safar badan marka waa nin inta badan ba aan gurigiiba jooginba hadduu yar joogo haddana waa safraya labada macno waa lagu micneeyay macnaha hore ah inuu dumarka markaasi garaacayana waxay ku timi riwaayada muslim bay kusoo aroortay wa amaa mucaawiya fa sucluuk ninkan mucaawiya la idhahdaana waa waa waa cayd sucluuk waa ninka cayd aha weeyaan laa maala lahu waxba ma haysto labadii ninba nin cilladiisi u sheegay inkaxii usaamata ibnu zaydin usaama ibnu zayd usaame aabihii oo zayd ibnu xaarise la odhanayay ayaa waxaa xoreeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka usaamo guursa buuri fakarihtuhu waan nacay uma qaala u ku celi inkaxii usaamata ibnu zaydin fanakaxtuhu fajacala allahu fiihi khayr wakhtabadtu fiihi ikhtibaadkuna waxa weeyaan waa kamashadii weeyaan Ee, khayr badan bay ka heshay yani khayr bay ka heshayo indheheediina da way ku nadoogsatay waay Ee, waxa halkan uu qofku isweydiinayo ama la isweydiinaya laba nin ba usoo wada geel fadhiistay rasuulku labada intuu cilladeeyey buu nin kale u sheegay nin kaa guurso waxa kale ee aynu xagga hore kusoo marnay ama aynu soo tilmaannay kitaab annikaax in haddii qof uu gabadh u geed fadhiisto hadduu nin gabadh u geed fadhiisto inaan lagaga daba tegayn ilaa isagoo ama u ogolaanaya amuu iskaga tegayo yuuna midkiin gabadh waxa weeyaan uu eh, walaalkii u geed fadhiistay inu geed fadhiisay rasuulku yihi alayhi salatu wasalaam halkanna nimankii usoo geed fadhiisay markuus rasuulku wuxuu yihi waxaad guursataa marka waxa weeyaan usaama waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen xaaladda ayna banaanayn waxa weeyaan waa marka labadii qof ninkii soo geed fadhiistay gabadha ula hadloo dabeetana ay meesha ka caddaato in labadii qof isdoonaanoo waxa weeye ay heshiiyaan xaaladda noocaas oo kale ma banaana in laga daba tagaa laakiin haddii gabadhii uu ninku doonayo inuu ugeed fadhi la hadlo oo sheeko u bilaabo laakiin wax guura aan lasoo hadal qaadin iyo wax marka waxa weeyaan afgar las afgarasho ah waxa weya in laisguursado ayna meesha ayna oolin oo labadii qof ayna heshiis dhexdooda una imanin way banaanta xaaladaas oo kale in gabadhii haddana dee loo geed fadhiistaa sidaas bay ahlu cilmigu ay tilmaameen taas waa mid waxayna iman doontaa insha allah in arki doonaa baabka ciddada baabka ciddada gabadha inta ciddada ay ku jirto lama waa inta ciddadu gabadha ay ku jirto loo geed fadhiisan maayo gabadha ciddada ku jirtaana waxay uqaybsamaysaa markaa laba qaybood inay ciddo ka tirsanayso dalaaq baayina iyo inay ciddo ka tirsanayso dalaaq rajciya dalaaq rajciya haddii ay ka ciddo tirsanayso ma banaana in loo geed fadhiisto geed fadhiisi waxa weeyaan loo caddeeyo in gabadhi la doonayo inuu qofka inuu guursado iyo inuu sarbeebo labadaba midna midna xalaal maaha waayo ilaa imika kama bixin eh, ninkeedii hore zawjiyadiisii kama bixin laakiin ta dalaaqeeda uu baayinka yahay baayina kubra ee waxa weeyaan iyada loo caddayn maayo dee guurkii inuu ninka qof uu doo- guur ka doonayo laakiin waa uu u sarbeebi karaa sida ahlu cilmigu marka ay tilmaameen waxa uu xadiidkuna tusinaya gabadhii la furay baayina kubra saddexda qodob la furay inaanay hoyna lahayn nafaqanayna lahayn waxaa kale xadiiskuna tusinaya iyada oo ninkuu maqan yahay inuu gabadhiisi furi karo ama warqad buu soo dirayaa ama waa la soo hadlayaa ama wakiilkiisii wuu usoo dhiibaya u leeyahy marka gabadhii hala furo oo yani waa ay bannaan tahay iminka iy- iyadoo oo ninkuu ka maqan yahay ayaa uu markaa u furay baab lcidda intaynaan eh, halkaa dhaafin eh, ahlu cilmigu waxa ay isku khilaafeen jawaaz nadr اlmarأati lirajul اajnabiy gabadhu inay ninka ajnabiga ay firin karto ay eegi karto in dumarkii raggii dumarku labadu indhahooda inay laabtaan oo qolba qolada kan dhahayn la raacin ilahay baa faray qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waqul lilmu'minaati yagudna min absaarihin marka yani ninkii iyo dumarkii rag iyo dumarkii labadaba waxaa la doonayaa indhahooda inay laabtaan oo aan qolba qolada kale inay eegin wuxuu rasulku yihi alayhi الsalaatu wasalaam laka nadrat laka nadrat اlula walaysat laka athaniya isha hore kaaga dhacda ruuxa dumarka ah adiga ayaa yani iska leh lagu qaban maayo yani ta labaad waa lagu qabanaya hadaad ku celisid wish la siraaci dumarkii ragguna isku mid maaha oo dumarkaa ka fitno badan oo rasuulku wuxuu sheegay alayhi الsalaatu wasalaam dumarku marka ay soo soo socdaan shaydaanka xog hore ka fuula deetana wuu qurxinaya markay sii jeestaana xagga dambe ka fuula waa kuusii qurxinaya deetana qof ishi waa la raacaya ishi waa yani kama celinayaba ishi waa daba soconaysaa marka in qof indhihii laabto ayaa waajiba oo marka dumarkiina inay is-asturaan baa la doonaya de maanta dumarkii markaa waxa weeyaan waa iska tegeen asturaadii haddaba dumarku iyagu waxay yidhahdeen culimadu dumarkii way ka sahlayeen raggii oo dumarku iyagu ragga way eegi karaan wixii maaragtay ayay markaa qola tilmaameen waxayna daliishadeen xadiidkan iminka aynu hayno oo cabdullaahi ibnu ummi mactub waa in indhala isagu gabadhi ma arkayo lakin iyadu way arkaysaa way arkaysaa marka tadaciina fiyaabaki halkaasaad markaa dhiganaysaa uu rasuulku yidhi alayhi salaatu wasalaam oo dee waad joogaysaa marka xadiidkanay xujaysteen qoladaas marka culimadu waxay idhahdeen qawlka noocaase tilmaamaya inay dumarkiina raggii ay eegi karaan xadiidkana diluya waa qowl daciifa weeye waayo ilaahay rasuul ilaahay subxaanahu watacaala raggiiyo dumarka labadaba waa u faray inay indhihii ay laabtaan sida aayadaha qur-aankana aqrinayni xadiidkan faatima ee ibnu ummi maktuum gurigiisi marka waxa weeyaan ay ku cidi tirsanaysana falaysa fiihi idnun laha fi nnadar ilayh ogolaansho loo ogolaaday in marka ay eegto ibnu ummi maktuum xadiidka kuma taalo bal fiihi anaha ta'manu cindahu man min nadri hayrihi waxa uu xadiidkiina tusinaya un inay aamin ka noqonayso cid kale inay aragto isna waa indhalaayahay dadkii kalena dad gurigii imanaya oo rag badan gurigii imanayaana ma jiraan marka aamin bay noqonaysaayo cid arkaysaa ma jirto waayo beytkii umu shariik buu rasuulku faray alay slam in iskaga timaado oo ay tagto beytkan saxaabigan sababta gurigaa looga soo kaxeeyena waxa weeyaan gurigaa waa lagu badnaa oo raggii baa ku badnaa facindaidin falaa ta'manu nadra rijaali ilayha guriga hadday joogi lahayd da raggii aragtidoodii ayaynay ka aamin noqonaynin marka waxay noqonaysaa inay dumarkiina ay la mid yihiin raggii oo indhihi ay laabanayn baab lciddati waxa uu baab u yahay ciddadii ayuu baab u yahay de ciddadu waxay timaadaa alaaqa dabadi fura gabadha la furay ayay timaadaa ciddadu waxa weeyaan tarabus lmar'ati limuddatin maxduuda waa gabadhii oo ka joogaysa muddo kooban waxay ka joogaysaa can taswiiji bacda firaaqi zawjiha inay guursato ayay muddo kooban ka joogsanaysaa markii ninkeedii uu ka tegay dabadeed ama dee ninkii geeri buu kaga tegayaa ama gabadhi waa furaya sababta muddadaa loo joojinaya waxa weeyaan si loo ogaado raximkeedii inuu beri yahay yani inuu raximkii ilmo ku jiray iyo inuu ku jirin baa la rabaa in la ogaado marka raximkii baa la beri yeelaya muddo kooban ba markaa ay guurkii ay ka joogsanaysaa raximkii inuu beri yahayna waxa lagu ogaanayaa in ay marka waxa weeyaan ay dhasho oo dee ilmihii markaa caloosha ilmihii inay umusho ama ay muuqataba inay uur leedahay iyo inay gabadha ay xaydo oo dhiig ka yimaado dhiigga caadada ahaa dhiigga caadada marka yimaadana waxay kutusinaysaa inaanay xaamilo ahayn ama waxaa lagu ogaanayaa bilo saas daraadeed ba ahlucilmi qaar kamid waxay yidhahdeen gabadha intay xaamilada tahay maba dhiigga caadu kamama yimaado dhiig hadduu ka yimaadana waa dhiig faasida oo loo ictibaarin maayo dhiig xayda inuu yahay waay ciddadu markaa waa mashruuc kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaaca intaba waa ku sugan tahay haddaynu in yar markaa intaynan axaadiisa gudagelin aynu in yar tilmaano si axaadiis aynu dul marno insha allahu ciddadu waa anwaac ciddada markaa dumarka cidda tirsanaya waa anwaac weeyaan ciddatu lmutallaqa gabadhii la furay ciddadeedii gabadhaa la furay ciddadeedu waxay u qabsanaysaa gabadhaas laba qaybood mid marka waxa weeye xaamila ah oo uur leh dalaaqu ama rajci ha noqdo ama baa'i ha noqdo kuu doona ha noqdee gabadho hadday xaamilo tahay oo la furo waxay ciddo tirsanaysaa biwadci xamliha intay xamliga iyo uurkaasi ay dejinaysa dhigayso markay umusho way ciddo dhamaysatay gabadhii oo xaamilaha haddaa la furo ciddadeedu waxay ku dhammaanaysaa biwadci xamliha wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna iyo xadiidka subaycat alaslamiya ee inoo iman doona ayaynu ku arkayna marka iyadu waa ka bacdi marka uu dhintay marka uu furay cafwan marka uu furay udeer ka bacdi ba inay umusho waxaa kale laga yaaba muddo dheerba inay sii sido lix bilood inay sidaa laga yaabaa haddii markaa uurku iyadoo yar uu furo hadduu furo iyada oo markaa dhow yani waa iyadu waa inay umusho un marka hadday umusho khalaas ciddada way dhamaysatay taas waa mid iyo ciddatu lmutawafa ciddatu lxaamili almutawafa canha zawjaha gabadhii ninkeedu ka dhintay iyadoo xaamila waa isku mid iyaduna waa biwadci lxamli inay iyaduna ay umusho marka labadaa dumara gabadhii la furay iyada oo xaamilaa iyo gabadhii laga dhintay iyada oo xaamilaa labadaasi ciddadoodu waxa weeyaan biwadci lxamli inay markaa ay umulaan oo xamliga ay dhigaan halkaasi ciddadooda ku go-aysaa ku dhamaanaysa ciddadii ay tirsanayeen ayay halkaa ku dhamaanaysaa gabadhii marka waxa weeyaan la furay ee iyadu aan xaamilada aan ahayn waa laba qaybood iyaduna gabadhii la furay ee aan xaamilada aan ahayn waa laba qaybood inay tahay mid xaydaysa yani dhiiggii caadada ahaa helaysa iyo noqoto mid aan xaydaynin inay tahay mid iyadu marka waxa weeyaan dhiiggii caadada helaysa waxa ay tirsanaysaa halaaثatu quru qur'igiina ahlu cilmigu laba qowl bay ku leeyihiin uhriga iyo xaydka labadaba yani waa saddex xayd ama saddex duhuri saddex xayd inay iminka xaydo daahiroodo deetana ay xaydo daahiroodo deetana ay xaydo kaa saddexaad waxaa ku dhamaanaya ku go-aya ciddada ba ku dhamaanaysa alaa xiyad saddex xayd saddexdaas tirsanaysa marka saddex caad saddex jir in caadada ka timaado taas waa mid waa gabadhii la furay ee laakiin aan xaamilada aan ahayn hadday xaamila tahay waa biwadci lxamli weeyaan gabadhii la furay ee iyadu aan markaa aan xaydaynin lisikarin aw liannaha balagat alyas yani way yar tahay waa inan yar weeyaan iyadoo yar baa la guursaday oo weli aan gaadhin da-dii markaa dhiigga caadada kaga imanayay deetana waa la furay ama waxay gaadhay da-dii ay dhiiggaba kaga quusanaysay ay gaadhay iyada waxa ay tirsanaysaa ciddadeeda waxa weya alaaata ashhur waa saddex bilood waa saddex bilood wallaa'i yaisna min almaxiidi wallaa'i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhuna alaaata ashhur waa saddex biloodun iyaga markaa saddex bilood bay tirsanayaan waxaa hadhay markaa gabadhii iyadana laga dhintay ee aan xaamiladaan ahayn ilan gabadhii markaa laga dhinto waxa weeyaan ay xaamilo tahay ciddadeedu waa biwadci alxamli laakiin marka aynay xaamilo ahayn waxa weeyaan gabadhaas ha noqoto mid lala guri gelay ama aan lala guri gelina haddii zawjkeeda ama ninkeeda uu dhinto waxay tirsanaysaa arbacatu ashhur wa casharata ayaam afar bilood iyo toban habeen bay tirsanaysaa inagu waxaan idhaahnaa way waxa weeyaan asaydii bisidaa baa la idhahdaayo waa afar bilood iyo tobanka habeen weeyaan marka ciddada dumarka waa intaasu gabadh dumarkii waxa weeyaan la furay waxay noqonayaan saddex qaybood gabadh xaamilaa iyo gabadh xaayadaa iyo mid gabadh xaamila ah iyo waxa weeya mid aan xaamila aan ahayn lakin xaayida ah iyo mid aan xaamila aan ahayn oo aayisa ah aayisada waxa weyaan waa gabadhii aan dhiigga caadada ah aan lahayn ama way yar tahay may gaadhin ama way gawooday oo dee dhiiggii waa ka go-ay saddexdaa weeyaan hadday xaamilo tahay ciddada waxay ku dhamaanaysaa maxay biwadci alxamli marka musho hadday ay tahay marka waxa weeyaan mid xaydaysa iyadana waa alaaata xiyad saddex xayd weeyaan hadday tahay mid dhiiggii ka qoosatayna waa saddex bilood bay ciddadii tirsanaysaa saddexdaas saas ku dhamaanaya gabadhii laga dhintay dumarkii laga dhintay iyaguna laban ba noqonaya inay tahay gabadh xaamilaa iyada oo markaa uur leh ayuu ninkeeda dhintay waxay ciddo tirsanaysaa intaa ay uurka sido marka ay umusho ciddada way dhamaatay iyo inaynay xaamilo ahayn afar bilood iyo toban habeen ay tirsato waay taas waa taa asbaabta ciddada keentaa waa alfurqatu bayna azawjayn waa iyada oo ay kala tagaan labadii lamaanay gabadhii iyo ninkiiba kala tegaya waxay ku kala tegayaan laba arrimood midkood inay markaa uu ninka dhinto ama inuu ninkii uu furo in uu furo yani caqdi saxiixa waay inuu ninkii uu dhinto iyo inuu furo haddaba idaa kaana alaaqu qabla dukuul haddii ninkii uu gabadhii furo intuuna gabadhii in la guri gelin ka hor laa tajibu lciddatu cala almar'a gabadha wax ciddo oo ay leedahay habeeraati ma jirto hadduu ninkii gabadhii uu furo iyadoo oo uuna la guri gelin ama inays arkin waxa weeyaan ciddo ma tirsanayso waxaan u dilila qawluhu tacaala ya ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtum muminaat uma طallaqtumuuhuna min qabl an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactadduunaha wax ciddooyin ku leeyihiin ay tirsanayan haba yaraatee ma jirto waa goorma waa gabadhi marka la furo iyada oo aan lala guri gelin haddii uu alaaqu yahay bacda dukuul markii lala guri gelay dabadeed hadduu yahay oo iyadoo lala guri gelay dabadeed la furo wajabat alciddatu cala almar'ati yani way ku waajibaysaa inay ciddadaa tirsata aynu soo sheegnay ciddadaa noocyada aynu soo sheegnay bay tirsanaysaa waa saddexdaa nooc bay uqaybsanaysaa dalqadii doontaada dalqadii koowaad ama ta labaad ama ta saddexaad saasay ciddadaasay tirsanaysaa waxaa kale aad asbaabtii ciddada keensataa ninkii oo markaa ruuxii dumarkahaa ka taga ka kaga taga dhimasho inay ciddadaasay tirsansa labada qayb aan soo sheegnay waxay culimmadu ay tilmaameen inay ciddadu ay isbedeli karto oo gabadhii ciddo ay tirsanaysay ciddo ay tirsanaysay bay ka tegaysaa oo ciddo kale gelaysaa nooc ciddada ka mid ah bay ku jirtaa dabeetana wax soo darriye awgeed bay ama shay soo darriye awgeed bay ciddada uga guuraysa oo ciddo kale gelaysaa waxay ku tusaaleeyeen oo tusaale ah gabadhii baa la furay alaaq rajciya alaaq rajciya hal dalqad buu furay intay ciddadii ku jirtay buu ninkeeda dhintay waxay idhahdeen culimmadu way waxay tirsanaysaa ciddatu lmutawafaa canha zawjuha ninkeedii ninkan dhintay waxay ka tirsanaysaa waxay tirsanaysaa ciddadii markuu ninku uu dhinto ciddadii tirsanaysa ruuxa dumarka bay tirsanaysaa haddaba markii horuu furo la soco lakiin dalaaqu muxuu ahaa rajci buu ahaa intii ciddadii ay ku jirtay waxay ka dhigan tahay dalaaq rajcigaa inta ciddada ku jirto waa iska gabadhii oo kale un weeyaan lama sii kala foga waxba wax badan oo de waad soo markaa waad soo ceshan kartaa qawl baad kusoo ceshan kartaayo de waanku soo ceshada haddaad tidhaahdid ood markhaatina u samaysid way kuusoo noqonaysaa haddii aad ficilna way culimmadu way sheegeenba ficil ahaanna way kusoo noqon kartaayo gabadhii aad furtay ee dalaaqa rajciga ah ee waxa weeyaan ciddada tirsanaysa intaa ciddada ku jirta haddii uu u tago ficil ahaan way ugu soo noqonaysaaba way usoo noqonaysaa tegitaankaa u tagay bay kusoo noqonaysaa marka haddii ay waxa weeyaan ninka uu dhinto waxay tirsanaysaa ciddat mutawafa canha zawjuha afar bilood iyo toban habeen maalintuu dhintay bay ka bilaabaysaa marka afar bilood iyo toban ha habeen bay tirsanaysaa ciddadii markaa gobadha laga dhintay ciddadii tirsan jirtay oo kale bay tirsanaysaa ciddadii talaaqa way ka tegaysaa welibana way dhexlaysaa saana ijmaac waxaa kusoo naqliyey imaam alqurdubi wuxuu leeyahay ijmac baa ku sugan inay ciddada ay tirsanayso wayna dhexlaysaa welibana dhexalkan waa ka qaybgelaysaa ciddadana waxay ka bilaabsaa min taarikhi wafaati zawj markuu ninku dhinto waxaa kale ku tusaaleeyeen idaa wajabat alciddatu cala almar'ati bilashhur gabadhii baa waxa weeyaan waxay tirsanaysaa ciddo bilo ah waxa weeyaan waa inantii yarayd ama waa tii da'dii gaadhay weyneed ee dhiiggiiba weydayba marka iyada oo bilaha tirsanay saddex bilood bay tirsanaysaa oo ciddaa dabeetana intii ciddadii tirsanaysa bay xaydayba asnaa alcidda marka waxay tirsanaysaa bilihun bay wadaysaa mise waatan xaydo xayd bay ii tirsanaysaa labada kibaa asala xaydka asala oo markii xaydkii la waayayba wax loo bedelay maxay bilaa loo bedelay marka mar hadduu asalkii yimid bedelkii waa laga tegay waa si tayamumkii oo kale biyaha iyo gebagabaysiga keba asala biyaha asala marka biyaha la waayo maxaa la samaynayaa in ciiddii loo gebagabaysa haddii biyihii la helo dee gebagabaysiga waa laga tegaya kana waa sidaas oo kale markii xaydkii la waayayba waxaa loo bedelay xaggee bilaa loo bedelay haddii marka xaydkii la helo oo gabadha ee marka dhiiggii uu ka yimaado waxay tirsanaysaa dhiiggii saddex bilood kaa inagii ka mid bay ka bilaabaysaa saddex bay markaasaa u tirsanaysaa sidaasna markaa waa tilmaamay waxaa kale ku tusaaleeyeen gabadhii baa iyadoo waxay bilowday markaa inaanay xaamilo ahayn bay isku haysatay dabeetana xayd bay tirsanaysa markii dambe waxa muuqatay inay xaamiloba tahay waxaa isbedelaya ciddaday tirsanaysa oo ahaa alaaa xiyad waxay isku bedelaysaa ciddat lxaamil waa ciddada wadasa ilaa intay ka umulayso ay ka dhigayso gabadhan ciddada tirsanaysa ee la furay axkaam ba ku tacalluqda waxaa ka mid a axkaamta kuji ku tacalluqda in loo geed fadhiistaa si nimanka sheegin in loo geed fadhiistaa ma banaana gabadhii talaaqeedu uu rajciga ahaa in loo geed fadhiistaa ma banaana loo caddeeyo geed fadhiisigii yacni inuu ninku u caddeeyo guur inu ka doonayo ama uu sarbeebo sarbeeb iyo iyo waxa weeyaan iyo caddayn labada midnaba ma banaanaba markuu talaaqu rajci yahay alaaqu hadduu baa-in yahay oo gabadha ninka marka waxa weeyaan ay ciddada tirsanaysa ay tahay ninkeedii oo saddexdii dalqoodba furay waxa bannaan in geed fadhiisigii loo sarbeebo laakiin in loo caddeeyo ma banaana in loo caddeeyo ninku yidhaho waan ku doonaya inuu ku guursado taasi ma banaana laakiin wuu sarbeebaya dee sarbeeb buu ugu sheegaya ya adigoo kale inaad dhaaftid ma jecli oo kale ya kuyagoo noocaas oo kalea waxaa kale tasriixa kami waxaa kale kamida baa de ninka naftiisa ammaana oo gabadhi intuu la hadlo ku yidhaahdo anigu waxaan ahay ibnulkurama nin sharaflaan ahaayo reer sharaflaan kasoo jeedaayo nin caynkanaan ahaayo micneheedu waxa weeyaan diyaar baan ahay o diyaar ma tahay wy ya taasoo kalena waa waa waxa weeyaan waa tacriid baa la yidhahdaa waa waxa weeyaan waa sarbeyn wey gabadhii talaaqeed uu rajciga ahaa saynu soo sheegnay waxay leedahay hoygii waxay leedahay nafaqadii intii ciddada ku jirto gabadhii dalaaqeedu baa-inka ahaa nafaqana ma laha hoyna ma laha inay noqoto xaamilo murdica mooyaane inahaas baa marka kutacalluqa xadiidkan waxaynu aqrin can subaycat alasnamiya annahaa kaanat taxta sacad ibni khawla sacad ibn khawla xagga horan kuso marra oo saxaabigii maka ku dhintay oo rasuulku bordiiqayay weeyaan sacad ibnu khawla ayay la joogtay wa huwa min bani caamir ibni lu'ay qabiilkaas buu ahaa wa kaana minman shahida badran dadkii badr xaadirna waa ka mid ahaa fatwufiya canha fi xajati lwadaac xajat lwadaac ayaa uu markaasi uu ka dhintay wahiya xaamilun iyadoo xaamil ah falam tanshab mabay nagaanin an wadacat xamlahaa inay uurkeeda dhigtay bacda wafaatihi markii uu dhintay dabadeed falam tanshab yani in badanba may sii joogin an wadacat xamlahaa xamligeeda inay dhigtay bacda wafaati markuu dhintay dabadeed yani in yar ka bacdiba way way umushay falamaa tacallat min nifaasiha nifaaskeedii markii ka daahirowday yani dhiiggii dhalmada markii ka daahirowday tajammalat way isqurxisay lilkhuaabi nimankii geed fadhiisanayay way isku qurxisay yani dee waxay marsatay xinihii iyo indhakuushii iyo way marsatay fadakala calayha abusanaabil waxa usoo galay abusanaabil ibnu backak ninkii la odhanayay rajul min bani cabdidaar nin reer bani cabdidaara buu ahaa faqaala laha wuxu uhi maa lii araaki mutajamila maxaan ku arkaya adigoo isqurxiyey lacallaki tarjiina nikaax waxaa laga yaabaa inaad rajaynaysid inaad guursatid guur inaad rajaynaysid wallaahi baan ku dhaartay maa anti binaakihin ma tihid mid guursanaysa xataa yamura calayka arbacatu ashhurin wa cashri ilaa afar bilood iyo toban habeen ay kusoo maraan ninkaaga wa dhinteen soo maha afar bilood iyo toban habeen ilaa tirsatid ma guursanaysid marka maxaa ka qarsoonaa isaga in maadaama ay xaamilo tahay xamligaba hadday dhigtaba inay markaa ciddadeedii ay dhammaanayso qaalat subayca falamaa qaala lii dalika markuu caynkaa igu yidhi marka iyadu waxay ogsoonayd sidaa hore jamactu calaya hiyaabi dharkayga baan isku soo urursaday xiina amsaytu markii aan galabaystay fa ataytu rasuula allahi sal l slam nebiga ilaahay baan u imi fasa'altuhu can dalika arrinkaas baan weydiiyey fa aftaanii wuxuu ii fatwooday biannii qad xalaltu inaan anigu xalaaloobay oo ciddadii ay dhammaatay xiina wadactu xamli markii uurkayga aan dhigay ee aan umulay wakhtigaas inaan xalaaloobay oo ciddadii ay dhammaatay uu ii fatwooday wa amaranii wixii faray bitaswiiji inaan guursado in badaa lii haddii arrintaas ii muuqato inaan guursado ii faray qaala ibnu shihaab maxamed ibnu shihaab azuhri weeyaane wuxuu yidhi walaa araa ba'san wax dhibaato leh uma arko an tatazawaja inay guursato xiina wadacat markay gabadhay umusho xiina wadacat waktigay umushay inay guursato wax dhibaataa kuma jiraan wain kaanat fii damiha dhiiggeedaba ha ku sugnaatee hayra laakini anahu laa yaqrabuhaa zawjuha ninkeeda u dhowaan maayo xataa tathura ilaa ay daahiroodo xadiidkan wuxuuna tusinaya yani gabadhan subeycat alaslamiya ninkeeda baa dhintay in yar ka bacdi way umushay waxaynay ahayd yani mar haddii laga dhintay waxayna tirsato asadiinisdamahay afar bilood iyo toban habeen lakiin maanta waa maxay waa xaamilo weeyaan marka ciddadeedu maxay noqonaysaa inay tirsato biwadci lxamli marka in yar markii joogtayba way umushay markii ay umushayna ciddadii way dhamaysatay ciddadii way dhamaatay waxaa laga yaabaa dee kolba xamligu intuu yahay ya intu xamligu yahay kolba waxaa laga yaaba ninku inuu dhinto iyada oo uurku uu yar yahay oo laba bilood saddex bilood uu yahay deetana la sugo sagaalkii bilood inta ka hadhay yaaba suurtagala waxaa suuragala inay sagaalkii bilood iyadu ku jirtoba ninku dhinto dabeetana maalmahaasun maalmo yarba dee waxa weeye ay kasii daba joogto haddii markaa intaa ay ka dambayso maalmo yar hadday noqoto markaay umusho uun mar walba markay umusho uun ama uurkii inta ha dheeraato ama ha gaabatee mar walba marka umusho uun bay waxa weeyaan ay ciddadeeda ay dhamaanaysa mar walba waay marka ninkan wuxuu ku qabsaday sidee baad waxa weeyaan aad ciddadii uga baxday adigoo afar bilood toban habeenayna kusoo marin marka waxaa ka qabsoonaa maxay in gabadha xaamilada ihi ay biwadci lxamli wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahuna waa sidaa weeyaan min baab alfaa'ida waxay dhahdeen culamadu xamligan ay dhigayso waa in ninkan dee ciddada ay u tirsanaysa waa inuu leeyahay xamligan hadduuna lahayn waxa weeyaan xamligaasi hadduuna lahayn oo isagu ninkan dhintay ka cido tirsanaysa hadduuna lahayn dee xamligaa dhigitaankiisa kuma kuma xalaaloobayso waxaa tusaalaheeduna uu yahay waxay ku tusaaleeyeen maalan ninkii baa gabadhii guursaday iyadoo lix biloodba aan aanay gaadhin bay umushay ilmana kuma dhasho lix bilood wax ka yar wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahra intii caloosh lagu siday intii naaska la siinaya waa soddon bilood laba sannadood waxaa la siinayaa naaska waa laba iyo toban iyo laba iyo toban afar iyo labaatan soo maha lix biloodna waa intuu calooshu ku jiray waa imsa soddon wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahran waa soddonkaa bilood weeyaan marka waxaad ka jartaa uun labadaas sannadood ee naaska la siinayo naaska la siinayo waa afar iyo labaatana waxaa kusoo hadhay lix bilood lix bilood wax ka yar ilma kuma dhasho culamada waa ku ijmaaceen lix bilood wax ka yar ilmuku lakin lix bilood wixii ka sarreey ku dhalan karaa ilmo dhamaystiran marka wa aqalu lxamli inta ugu yar ee ilmuhu ku dhalan karo waa intaas weeyaan intaa wax ka yar kuma dhasho lix bilood baa ugu yar inta ugu badanna xad ma laha lakin sida haalibkiihi waxa weeya sida haalibka waa sagaal bilood lakin marmar baa dumarku ay dhaafi karaan oo nin culimada hore ka mid aha wuxuu yidhi hooyaday waxaan caloosha hooyadii ku jiray laba sannadood waxaan dhashay ana ilkaha sare iisoo baxeen ayaan dhashay ya way jiraan soo maa a way jiraan waxaa loo bixiyaa raage urmaax sax kaas waa sidaa marka waay marka gabadhii markuu ninkii saa ku yiri rasuulku utimid alayhi salaatu wasalaam rasuulkuna wuxuu u sheegay in ay markii ay umushay ay marka waxa weeyaan ciddadeeda ay dhamaatay hadday u muuqato inay guursato inay guursan karto عن زينب بنت أم سلمة قالت توفي حميم لأم حبيبة حميم waxaa dhintay oo la oofsaday xamiimu liummi xabiiba qaraabo ay leedahay ummu xabiiba yani qof qaraabada ummu xabiiba ka mid a baa dhintay ummu xabiibana waa dumarkii nebiga calayhi salatu wasalaam mid ka mida weeyaan fadacat waxay u yidhi bisufratin iib yacada sufradu waxa wey waa iib ama udug lasku dardare wey famasaxat bidiraacaha dhudhumadeedii bay ku masaxday faqaalat waxay tidhi inamaa asnacu haada caynka waxamu samaynaya in- liannii samictu rasuula allahi sal l sl waxan maq rasuulka ilah yaquulu leh laa yaxilu limra'atin gabadh xalaal uma aha tu'minu billahi walyawmi alaakhir maalin ilahay maalinta aakhira rumaynaysa an taxudda calaa mayitin mayd inay isku basaasiso fawqa halaasin saddex waxa ka fara badan ilaa calaa zawjin mooyaane nin mooyaane oo arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen bay isku basaasinaysaa isaga yacni qof qaraabadaada ka mid a aabbahaa yani ruuxii dumarkeed hadduu qaraabadii qof ka mid ato aabaheed walaalkeed adeerkeed adeerkeed dad qaraabada hadday caynkaasi dhintaan saddex cisho wax ka fara badan isma basasin karto mawtiibkii iyo wixii ay masanaysay ee isku qurxinaysay iskama dayn karto saddex cisha ugu badan saddex cishaba kama badin karto ninkeeda mooyaane oo ninkeedu haddii uu dhinto afar bilood iyo toban habeen waa goorma laakiin waa markaanay ahayn xaamila hadday xaamila tahay waa bawdca alxamsa xag goorna kusoo sheegay saasuu xadiisku markaa uu tilmaamaya waxaa kale xadiisku tilmaamaya in zawjkii la isku basaasinayo waa la isbasaasinayo xadiiska baan sii caddaynaya can ummi catiya radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alay slam qaal laa taxuddu imra'atun آه، ama laa taxiddu imra'atun labadaba waa la aqriyey gabadhi isbasaasin mayso cala lmayiti meyd isku basaasin mayso fawqa halaasin saddex cisho wax ka fara badan ilaa calaa zawji ninkii mooyaane nin mooyaane arbacata ashhurin wa cashran afar bilood iyo toban habeen bay ninkii isku basaasinaysaa walaa talbasu xidhan mayso thooban maro masbuuqan la sibaaqeeyey sibaaq la mariyey oo maro dala qurxiyey weeyaan oo maro qurx badanu oo de baryaha maryaha la sameynaya wax lagu qurxin jiray dee wax la mariyo sibaaqa la mariyo kale ilaa thawba casbin marada casbigaa mooyaane casbiguna waa go ama hu iyo man lagu sameeye wey oo eh, alwaan kala duwan leh midabo kala duwan walaa taktaxilu indha kuulan mayso walaa tamasu tiiban ciir eh, cadar marsan mayso ilaa idaa tahurat markay daahiroodo mooyaane nubdatan bay qaadi markay daahiroodo yani markay xaydkii ama dhiiggii cadar ka daahiroodo nubdatan ay qicatan gobol bay qaadi min qustin ah qustiguna waa nooc tiibka ka mid a oo waxa dadka remiyiga isticmaala aw adfaarin adfaarkuna waa nooc isna ka mid a bukuurka wixii la shidanayay marka cadar ama eh, tiib la shito ama tiib la marsadaba in yaroo caynkaasi qaadiyo way isku daahirin iyo dhibkii dhiigga xaydka uu marayba markaa ay marin doontaa oo ay ku daa- marka ku udgoonaysamsa markaasun bay u banaantay alcasb siyaabun min alyaman fiiha biidun wasawaad waa dhar yaman markaas eh, laga keeno oo caddaan iyo madow leh sidaa xadiis ka muuqataa ruuxii dumarka ahayd ee laga dhintay way isbasaasinaysaa asay oo inagu dhahnaa dee asay bay iisi daabaa la yidhahdaa marka waxay ka dheeraanaysaa wixii qurxinayay oo dhanba cadarkii bay ka dheeraanaysaa indhakuushii bay ka dheeraanaysaa maryihii quruxda badnaa bay ka dheeraanaysaa dahabkii inay xidhatay ka dheeraanaysaa inay gacmihii cilaankii marsatay ka dheeraanaysaa inay cusburkii ay marsatay ka dheeraanaysaa wahalumajar iyo kuyoga la midka ah wax kasta oo qurux u keenaya oo dhan bay ka fogaanaysaa taa micnaheedu ma aha si dadkeena ay sameeyaan in laba maryoodoo isku eg loo geliyo laba maryood isku ego qofkii lagu garanayo in laga dhintay in loo geliya maaha yani maradii quruxda bad- quruxda badneed ba iska dayaysaa waa inay xidhinaynin sidoo kale subagii madaxii way sukan kartaa ama way silaysan kartaa oo way meedhanaysaa oo way nadiifsanaysaa laakiin wixii cadar iyo udgoon laba iska ilaalinaysaa wixii qurxinayay jidhkeedana way iska ilaalinaysaa iyadana taas unbaa loo diiday quruxdii unbaa loo diidayay wax kale loo diiday ma jirto nadaafaddii waa laga doonaya waxaynu tusinaya xadiidkan soo socda inay marka ay nadiifsan karto Eh, sida oo kale waxa weeyaan madaxii way subkan kartaa dumarkeenna looma mariyo subagba madaxa waa laga ilaaliya afartaa bilood toban ka habeen markaasa marka waxa weeyaan ay asayda dhigaysana marka madaxa loogu shubo subagii way suuxan qaarkood way way dawakaan waxa madaxii oo de intaasoo dhan basaasnaa ayay saas ku dhacdaa waa qalad weeyaan yacni udugii bay ka fogaanaysay quruxdii laakiin wixii kale way u banaantay inay nadiifsanaysa waxa u dilay xadiidkan عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل با رسولك وتمين فقالت يا رسول الله وعت رسولك إله يوم إن ابنتي توفي عنها زوجها إن أنتيدي من كذب لغا أوفصدي أو وادنت وقد اشتكت عينها إشيدي نواحان سنيسا أفنكحلها مو يندكول لا بيت المركب muu indha kuulnaa afanakxuluha muu indha kuulna faqaala rasuulu llahi sal l slam wuxuu yihi laa maya maratayni laba jeer buu caynkaa yidhi aw alaatan ama saddex jeer saddex jeer buu yihi maya ama laba jeer loo indha kuuli maayo uma qaala wuxuu yihi inamaa hiya arbacatu ashhurin wa cashar afar bilood iyo toban habeen oo keliya weeyaan intaasoo keliyun bay tirsanaysaa waqad kaanat ixdaakuna midkiin waxay ahayd fi ljaahiliyati waktigii jaahiliga tarni mid hurtaa bilbacarati saalada calaa ra'si lxawli sanadka madaxiisii tuuri jirtay saalada faqaalat zaynabu zaynab waxay tii marka way inoo sharxaysaaye kaanat ilmar'atu gabadhu waxay ahayd idaa tuwafiya canha zawjuha ninkeedu markuu dhinto dakhalad waxay geli jirtay xifshan xifshigu waxa weeyaan guri yaroo aada u hooseeya waa loo dhisi jira oo dee iska aada u hooseeya oo xaqiira ayaa loo dhisi jiray gurigaasi markaa geli jirtay walabisad waxay xidhan jirtay shara siyaabiha dharkeeda ka ugu xunna bay xidhan jirtay walam tamasa tiiban cadar may marsan jirin walaa shay-an shay may marin- may marsan jirin xataa tamura biha sana ilaa sanad soo maro waa dadkii jaahiliga ahaa weeyaan intuun islaamku una imanin waxay samayn jirtay mar alle marka laga dhinto guri yaroo xun baa loo samayn jiray halkaasay geli jirtay dharkay xidhata maalintaas ma furayso ma meedhanayso timaha foodhi mayso ciddiyaha iska guri mayso yacni meedhan mayso waxa weeyaan sidaas bay yeeli jireen sanad dhan bay halkaa ku jirta saana ahaanaysa uma tu'taa bidaabatin daabad baa loo keeni jiray ximaarin dameer aw shaatin lax aw tayrin ama shimbir fataftadu bihi deetana way isku xooqi jirtay faqallamaa taftadu bishayin waxa yaraa shay inay jidhkeeda ay ku xoqday mariso ilaa maata waa u dhimanay uma takhruju waa baxaysay oo fatucطa waxaa la siinayay bacaratan saala loo dhiibay oo fatarmi bihaa deetana saalada marka loo dhibo way tuuraysa uma markuu sanadku dhammaado sanadka madaxiisii markay joogtay tuuraysa uma turaajicu bacdu intaa dabeed waxay ku noqonaysaa maa shaa'at waxay doonto min iibin cadar ah aw gayrihi alxibshu albayt sagiir alxaqiir weeyaan wataftaduna tadluku bihi jisadaa jidhkeedii bay ku xoqaysaa bay maranaysaa yani jaahiliyaddii saas bay ahayd dumarku saas bay ahaan jireen dhibaatada caynkaa leeg baa haysan jirtay afar bilood iyo toban habeen u balidi ku yihi qurxiiska ilaaliya wax kale ma aha waad ma- waad meedhanaysaa waad nadiifsanaysaa waad hagaajisanaysaa dhar hagaagsan baad xidhanaysaa ciddiyihii baa la iska gurayaa yani waxa weeyaan qofku wuu nadiifsanaya laakiin afar bilood iyo toban habeen un baa la yidhi quruxdii iska ilaaliya intaasunbu rasulku alay slam sheegay marka waktigii jaahiliga ahaa inay sidaa dadku ahaayeen bilwa tilmaamaya dumarkiina inay nadiifsanayaan ay hagaajisanayaanna xadiidka waa ay nadiifsanayaan sida oo kale waxaa xadiidku inatusinaya indhakuushi indhakuushu waa waa waxay kamid tahay quruxdii marka gabadhii inan inayna mirsanayn haddii loo baahdo ahlucilmigu laba qol bay ku leeyihin qole waxay idhahdeen haddii ay u baahato habeenkii unbay marsanaysaa un. haddii xaajadu ay keensato inay marsato maalin marsan mayso habeenkii ay marsanaysaa qole waxay dhahdeen maya way marsanaysaa culimada qaarkood waxay dhahdeen marsanba maysaba indhihii hadday xanuunayaan dawooyin kaleba isticmaali doonta oo indhakuusha aan ahayn oo dawooyinka kale marka iminka dawooyin kaleba jira waktigaasi oo kale indhakuusha dee waxa weeyaan lagu dawayn jiray laakiin maanta dawooyin fara badan baa jira marka maadaama daweyni jiraan indhihii waxaa lagu daweynaya dawada dhakhtarka laakiin indha kul la marsan maayo indha kul la marsan ma banaano waayo rasuulka alayhi salatu wasalaam gabadhanba waa u diiday gabadhan indhihu xanuunayaan hadda rawaad qaar waxaa kusoo arortay inay tidhi islaamtu inanteeda ay tidhi waxaan ka baqanaynaa inay indhuhu soo dhacaan ama inay indha beesho yaanu ka baqanayna rasuulku ma ogolanin alayhi salatu wasalaam halkaa waxaa ku dhammaaday baab ulcidda halkaasaan ku daynayna wasala allahu cala muxamed wa aalihi wa saxbi ajmaciin